إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada burundi ayaa soomaaliya ku dhigtay munaasabad ay ugu dabaaldegayaan diintooda kirishtanka maamulka jubbaland ayaa markiisa cabasho xooggan ka keenay inay dalka ka baxaan ciidamada xabashida ethoobiya askari ka soo goostay maamulka koonfur galbeed ayaa lagu soo bandhigay deegaan ka tirsan walaayada islaamiga ah ee baay weeraro isugu jira qaraxyo iyo kuwa toos ah ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la beegsadeen askar ka tirsan shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalk ah oo fariisamo kole baay iyo shabeellada hoose sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay isku horimaad ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka shabeellada dhexe xildhibaan xildhibaanada dhulka soomaaliyeed ee kenya haysato ayaa bilaabay inay ka qaylo dhaamiyaan qaadka kadib markii ay arkeen deegaanada kenya qaar oo laga joojiyay cunista qamriga iyo qaadka dowra dadka looga saxayay akhrinta qur-aanka kariimka oo ay ka faa'iidaysteen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa lagu qabtay degmada jamaame ee walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose maxkamad ku taala dalka bakistan ayaa go-aan kamadambaysta ka gaartay xukunka mas-uuliyiin loo haystay eedeymo culus دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada burundi ayaa soomaaliya ku dhigtay munaasabad ay ugu dabaaldegayaan diintooda kirishtanka warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxad cubayd munaasabadan oo ay soo qabanqaabiyeen kiniisadaha waddanka burundi ayaa ka dhacday waddanka soomaaliya toddobaadkan gudihiisa sida lagu xusay barta twitter-ka ee ciidamada atmis inkastoo ay ka gaabsadeen inay magacaabaan magaalada uu dabaaldegan diineed ka dhacay haddana waxaa sawirada laga dheehanayaa inay tahay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe ciidamada burundi ayaa soo qaatay calamada nasaarada iyo calamada saliibka waxaana horboodaya toddoba baadari oo dhowaan ka timid waddanka burundi kuwaasoo xilli habeen ah garoonka diyaaradaha ee muqdisho uu kusoo dhoweeyey xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka baadarayaasha ayaa ciidamada burundi u jeediyey khudbado ay ugu sheegayaan inay guteen waajib diini ah si la mid ah sida ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu dagaalamayaan diinta islaamka waxay ugu laabqaboojiyeen in maantana uu u soo dhowaaday wakhtigii ay soomaaliya ka bixi lahaayeen kadib muddo dheer oo ay halkan u joogeen difaaca diinta nasaarada qaar ka mid ah baadariyaasha ayaa ciidamada uga tacsiyeeyey khasaaraha culus ee ku gaaray dagaalka gaar ahaan cagmarintii ka dhacday ceelbaraf bishii mey ee sannadkii labada kun labaiyo labaatankii dabaaldegan iyo hadallada ay jeedinayeen baadariyaasha ayaa ka markaati kacaya hadal uu sheegay sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo u warramayey warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayuu xusay inuu hadda ka hor waraystay askari maxbuus ah oo u dhashay waddanka burundi kadibna uu weydiiyey waxay ugu soo duuleen waddanka askarigiina uu u sheegay inay arrimo diin u joogaan halkan
aniga waxaan warsaday nin gaal asal ah oo burundaysa oo mujaahidda soo qabteen anaa afkay ku weydiiyey waa kii tarjumaya bas ayaa maag noo dhexeey waxaan weydiiyey waxaan ku yidhi maxaad noogu soo duusheen wuxuu yidhi waxaan u soo duulay waxaa naloo sheegay qowmiye yar oo nasaaro ah oo soomaaliya joogta oo waxa way niman al-shabaab la yidhaha ay gumaadayaan inaad u gurbataan aa idinka rabaa gurbadaan ku nimid waa askariga askariga askari Burundis.
burundaysa way waaya waxaan ku yidhi haddii al-shabaab laydiin soo sheegay al-shabaab annaga ah maxaad hooyooyinka aad u leynaysaan oo carruurta yararka aad u leynaysaan oo madaxyada u garaacaysaan yaan weydiiyey wuxuu yidhi carruurtuna berri waa shabaab hooyooyinkii aabbaasha shaab ayaga dhalay wallahi saas u dhaha dadka lala soo gurmadoo la sheegaya waaya marka oo aqaliyada waa xasan sheekh iyo kooxdu hadda mas-uul odag u yahay oo dowladda ridada la yihahdo gaalada ayaga caddaynaya marka laga yimaado sawirada uu baahiyey taliska atmis ee laga soo qaaday dabaaldegga nasaarada ee ay ciidamada burundi ku dhigteen dalkan muslimka ah ee soomaaliya waxaa jira in dhanka kale dadka burundeeska ah ee isticmaala baraha bulshada ay falanqaynayeen munaasabadan qaar badan oo ka mid ah kuwaas ayaa soo qoray ciidanka burundi waxaan u rajaynaynaa inay ka badbaadaan weerarada xoogaga muslimiinta ee mintidka ah sawirada laga soo qaaday dabaaldegga diineed ee burundiga ayaa waxaa laga dheehanayaa inay qiiraysan yihiin baadariyaasha marka ay khudbaynayaan kuwaasoo qaarkood xididadooda iyo margayadoodu soo baxeen sidoo kale ciidanka burundi ayaa ducaysanayaa lamase soo qorin waxa ay ku ducaysanayeen munaasabadda ciidanka burundi ayaa mar kale si aan gambasho lahayn bannaanka u soo dhigtay in duulaankooda soomaaliya uu ku salaysan yahay sidii kor loogu qaadi lahaa diinta nasaarada munaasabadda waxaa kale oo ay soo bandhigtay in wadaadada burundi ay ka dhiran yihiin in badan oo ka mid ah wadaadaha soomaaliyeed kuwaasoo qaar ka mid ahna ay ayaga la safteen waa ciidamada shisheeye eh qaarna ay ka baqeen inay diidaan ciidanka sita calanka nasaarada ee atmis ugu dambayntii waxaa isweydiin mudan muxuu dareemi karaa qofka soomaaliga ah marka uu arko in ciidamada shisheeye ay dalka ku samaysanayaan munaasabadahooda diineed kuna soo bandhigayaan shacaa'irtooda halka gabdhaha xijaaban ee indhashareer ka wataa aysan xorriyad ku haysan waddanka intiisa badan
maamulka jubbaland ayaa markiisa xabasho xoogan ka keenay inay dalka ka baxaan ciidamada xabashida ethoobiya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi
maxmuud sayid aadanna oo ah ku-xigeenka axmed madoobe ayaa shaaca ka qaaday in halis weyn u arkaan in xilligan ciidanka etoobiya ay ka baxaan waddanka soomaaliya warbaahinno ay ka mid yihiin kuwa maraykanka ayaa sheegay inay maxmuud ka soo xigteen bixitaanka ciidamada etoobiya inuu u keeni karo dhibaato maamulka jubbaland wuxuu sheegay in ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay la wareegayaan dhammaan meelaha ay ka baxaan ciidanka xabashida xabashida ayaa haysta magaalooyin badan oo ka mid ah gobolka gado sida garbahaarey baardheere buurdhuubo luuq doolow iyo magaalooyin kale maxmuud sayid aadan ayaa gaaray dhowaan magaalada ceelwaaq oo ay haystaan ciidamada kenya kadib markii uu maqlay in kenyaanka halkaa jooga ay baxayaan wuxuuna taliska ciidanka kenya sida uu sheegay ka codsaday inay laba bilood sii joogaan dadka soomaaliyeed ayaa aada ula yaaban in dad madax sheeganaya ay codsadaan in ciidan gumaysi ah oo badda soomaaliya qabsanaya ahi sii haystaan magaalooyinka waddanka askari ka soo goostay maamulka koonfur galbeed ayaa lagu soo bandhigay deegaan ka tirsan walaayada islaamiga ah hiiraan maxamed muudey axmed abumuslim ayaa ka warramaya waxaa soo badanaya ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee isku soo dhiibaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo intooda badan hubkooda lasoo goosanaya aadan maxamed xuseen waxa uu saddex sano ka tirsanaa ciidamada koonfur galbeed isaga oona qaatay tababar waxaana si gaar ah ugu tirsanaa ciidamada daraawiishta koonfur galbeed muddo sanad kadib ayuu go'aansaday inuu ka soo goosto ciidankii uu ka tirsanaa kaas oo isku soo dhiibay degmada buulofalay wilaayada islaamiga bay askarigan marka toobada loo qabtay kadib ayaa ka warbixiyey ciidan maxamed xuseen ee koonfur galbeed alsagee gaar ahaan degmada kasadheer daraawiist ee dadkiyo oo meelo degmadaas ka sugan ee dad oo ilaahay diinka ku qaaday dulaysumu tan kale ee meel raawis wal gaalnama ahayna oo meelaha ku dhowmale sadisanyalshagay ee walaan dhanka biirin ileen soomaalida meerahaas kuskin sabsi walaykajarakan kubahena ileen maku aaminsinan walaa dana ku aaminsina saas dartee waan ka biiri haddana waliyo iinga ogaayay gaalnama ka aragi oo waloo sikreedka iyo jaadka iyo gabro oo bahalka ee heesta iyo tubaakada iyo meekasta fiyaalaga yaalo oo waloo qofka damiirsiishagayabanka dulqaado korna ka arag askarigan ayaa sidoo kale ka warbixiyey waxa ku dhaliyey inuu ka soo goosto iyo sida wilaayada loogu soo dhoweeyey soomaalida meeraas bini aadanka korsha dareen nuusada من الرئيس إيه، ما دي او ميل او دي لما تكون بختي ليلة كراو لأن أو أنتي سوق توب شند وال أو دنتي كسب أنا كده أنا نجو عن سدي تان تان أو كويتي هايتي مركا أنتي أنا سوق توب شند دينتي هاي أنا كده إيه هرت بني أدين إيه صورة بدن أو إيه ميلان كليا بكاري tan kale islaan oo hijaab kabto hijaabkan oo kanqadinta la kaqaaday kabto iyo barbaarku koyti ileen may lera hijaabkan inta dhong mahay angalada adii baa lashabaabe ee may leraay karka oo musunka qabo mahay angalada wayti tan intaan horta ee inkiyaa badanay walena karagi wallaahi safeyle oo oo si muslim laha ka dhawa qofkii muslimka laha ka dhawaay lahay dhawaay safeyle oo eedin wanaagsan nimantaasi ee muslimiinta hanis dhiiba era lahay dad ay meelo gaajalaysan ka dhamaato isan gaante hooba dhamataana gaalnami ka dhamadaasaan haddii rogdan haddana hir irafaaday ka rogdan haasu ku taba era lahay isku tubusheena toddobaad walba waxaa wilaayaadka islaamiga ah lagu soo bandhigaa askar ka soo goosatay dowladda federaalka weerare isugu jiro qarxiyo iyo kuwa toos ah ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalay la beegsadeen askar ka tirsan shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka ah oo fariisamo kule qaybo ka mid a gobolada bay iyo shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qaraxyo ku weeraray askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed kuwaas oo ku sugnaa magaalada baydhabo ugu yaraan hal askari ayaa ku dhaawacmay qarax lagula beegsaday ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed xaafadda banqiyaano ee magaalada baydhabo isla baydhabo ciidamo ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed ayaa qarax lagula beegsaday saldhig ciidamadaas ay kaga sugnaayeen xaafadda wadajir ee magaaladaas dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay weerar ku qaadeen fariisin ciidamada shisheeye ay ka sameysteen deegaanka laanta buura ee gobolka shabeellada hoose howlgallada shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalay ay ka fuliyeen waxaa sidoo kale ka mid ah weerar lagu qaaday askar ka tirsan dowladda federaalk ah oo ku sugnaa deegaanka jasiira ee duleedka magaalada muqdisho sarkaal ka tirsan dowladda federaalk ah ayaa lagu dilay isku horimaad ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka shabeellada dhexe faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed amiin
sarkaal sare oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa maalintii shalay lagu dilay isku horimaad xoogan oo maleeshiya u abaabulan qaab qabiili kuwa dowladda federaalka ku dhex maray deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe halkaasi oo uu shalay ka dhacay dagaal culus oo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dagaalka ayaa si gaar ah kaga dhacay deegaanka xaaji cali ee gobolka shabeellada dhexe sarkaalka isku horimaadka lagu dilay ayaana lagu magacaabi jiray cabdulqaadir maxamed xaanshi juuqlaawe kaasi oo dowladda federaalka ugu magacaabnaa taliyaha ururka saddexaad ee ciidanka loogu yeero daraawiishta maamulka hirshabeelle darajadiisa ciidan ayaana lagu sheegay laba xidigle ilo wareedyo ka tirsan deegaanka ayaa xaqiijiyay in maleeshiya qaab qabiil u abaabulan ay dileen sarkaalkan ka tirsan maamulka uu madaxda ka yahay cali guudlaawe kaasi oo hogaanka u haya ciidanka hirshabeelle ee ay dagaalameen maleeshiyada kale ee deegaanka kasoo jeeda iyagoo hubkooda wataan loo yimid markii loo yimid booliskii iyakaa isku dhacay booliskii markuu degayay wiil oo meesha joogay oo qora sitay qabteen markay qabteena dharbaaxso loola galay haddii loola galna xabada bilaaban dhimashada waxaa keenay baha shacab badanaa joogay dowlad dowladii shacabku isdhex galay marka lama qiin dib noo dib nooga dib noo dowladda dib nooga sikada layidhi si aan u wada hadalno mana noqon oo dhibaatadan dheerabtay waana dhacda dhibaatadii magaciisa aniga ma aqaano laakiin sarkaalka dhintay waa la sheegaya dhimashadaas aan ma xaqiijiyo ma kortagin laba iyo labaatankii bishan ina dhaaftay ee mey ayay ahayd markii sidan oo kale maleeshiyaadka loogu yeero macuusleyda ay weerar jidgal ah u dhigeen askar ka tirsan murtasaqada uu maraykanku tababartay ee danab weerarkaasi oo ka dhacay deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellada dhexe halkaasi oo lagu dhaawacay toddoba askari ciidanka danab ayaana xilligaasi ceelbaraf loogu beegsaday aanooyin qabiil xildhibaanada dhulka soomaaliyeed ee kenya haysato ayaa bilaabay inay ka qayladhaamiyaan qaadka kadib markii ay arkeen deegaanada kenya qaar oo laga joojiyay cunista qaadka iyo qamriga cali aadan ayaa ka warramaya xildhibaan dowladda kenya ugu magacaaban deegaanka lagdheeraha ismaamulka gaarisa ayaa guddoomiyaha deegaanka nadiif jaamac aadan iyo mas-uuliyiinta kale ee wajeer iyo madheera ugu baaqay inay joojiyaan qaadka xildhibaankan ayaa wuxuu qaadka ku sifeeyey inuu yahay cudur wuxuuna nasiib darro ku tilmaamay in deegaanada kristanka laga mamnuuciyey qamriga iyo qaadka in badan oo ka mid ah islamarkaana aanay macquul ahayn in soomaalida lagu baabi'iyo wuxuu sheegay in qaadka saameyn adag uu ku yeeshay bulshada haddii ay sidaan kusii socdaanaha ay dhallinyarada baabi'i doonaan mustaqbalkooda dhow arrintan ka hadlayo maxaa waye arrintan qaadkii la moqoqa moqoqa waa qaad xun waaye dadka muxuu ku dhigaa meednoola hadda meesha la dhaho central ee mount kenya dadkoodii khamriga ka reebahayaan annagana maxay leeya moqaha nool sidaa moqaha la gado taa iyada ma ogolaanayno marka arrintan maxay hoos maata gavana hoos maata maxaan ku dhahay gavana tafadal arrinta ayada hala joojiyo moqoqa gaarsi soo gelin dadkiina irsaaqad ka doonanaa irsaaqad kale inayna siin irsaaqad kale wax meel kale wax karaasada ka dhaafa baalkaa gadin maxaa yeelay haddii sida ku socoto waxaan ku dhihi karaa toban sanaad ka bacdi dad ma lahaa dhalinyarta kulli waa dhammaanayn xanuun iyo kulli maskaxd baa laga geli marka gabana maxaan ku leeyahay arrinta mooqaa ka shaqee kenya iyo etoobiya waxay dadkooda ka wacyigeliyaan khamriga iyo qaadka waxaana ganacsi ahaan u keenaan maalin walba dhulka soomaaliyeed ee ay xoogga ku haystaan iyo xitaa dhulka kasoo baxsan xuduud beenaadka ee soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalka ayaa lasoo galay kenya heshiis u ogolaanaya in qaadka si joogto ah loo keeno muqdisho iyo deegaanada ay joogaan dowladda federaalka iyadoona aada looga dhimayo cashuurta lacagaha cashuurta ah ee laga qaado ganacsadaha soomaaliga ah ee keena raashinka waxaa ka yartan laga qaado ganacsadaha qaadoolaha ah ee kenya
dowra dadka looga saxaya akhrinta qur-aanka kariimka ah oo ay ka faa'iidaysteen qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa lagu soo gebagabeeyey degmada jamaam ee walaayada islaamiga ah jubbada hoose maxamed ciise ayaa ka waramaya munaasabad siyaara saraha loo soo agaasimay islamarkaana lagu soo xirayay xamlad dacwi ah oo socotay muddo shan maalin ah xafladan ayaa gabagabo u ahayd dowre ay ka faa'iidaysteen bulshada qeybaheeda kala duwan sida ganacsatada macallimiinta salaadiyiinta mu'adiniinta iyo haweenka taasi oo lagu soo gebagabeeyey degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah jubbada hoose dowladan oo magaceedu ahaa ubay ibnu kacab shicaarkeeduna ahaa warattil alqur'aana tartiila ayaa waxay ku saabsaneyd sixidda qur'aanka kariimka ah iyadoo dadkii dowladaasi ka qayb galay ay si wanaagsan ugu faa'iidaysteen dadka ka faa'iidaystay ayaa aad u badnaa kuwaasoo isugu jiray qaybaha kala duwan ee bulshada munaasabadan waxaa laga jeediyey kelimada kala duwan ugu horreyn suldaan xeedar ayaa madasha kelimad ka jeediyey isagoona bogaadiyey dowladan أول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد الصلاة إلهي سبحانه وتعالى ومهد علينا ما كان كان قرح البضن وما أنت حفلة اختتام كذا سيهي الله إنه مكان يوم هد علينا وحمل اسكسعد قرآن كريم كهواي ومد كوباد وهدن لو قبت دقمة الجمامة هرو أم أركن حمله القرآن قرض الاسكسحاي هرو أم أركن وما أنت كوبي تهي xamlo muddooyinkan laga waday degmada jamaame haweenka oo hadda intaasoo boqol gaarayo xamladaas ay maanta dhammaystirkeed ay tahay ilaahay subxaanahu watacaala wuu mahad celinaynaa iyo arrintaas maktabkiisa awel maktab dacwa maktabka dacwada gobolka iyo walaayada gobolkaba waa u mahad celinaynaa kadib waxaa kelimad qaatay ustaad cabdalla cabdalla isagoona ka warramay qaabkii u dhacday dowladda dowra oo ubay ibnu kacab lagu magacaabay litaصiixi tilaawati lqur'aan ka qayb qaateen dadka degan magaalada jamaame rag iyo dumar isla dowro kale ayadana khaas u ahayd mucaalimiinta qur'aanka ayagana sidaas oo kale duruus ay ku qaateen durqu tadriis iyo waxyaabaha ay ka dhexeeya ayaga iyo ardadoodii qaabka ay ula tacaamuli lahaayeen muxaadarooyin kale sidaas oo kale xamladaas waxaa la rabaa in saddexdaas qeybood hadda marka noo xirmaan isla beri insha allahu in la furo haddana xalqo kale lagu magacaabay xalqata caasim alkuufi ayadana mucaalimiinta qur-aanka khusayso mid ka mid ah ganacsatada dowladda ka qayb galay ayaa isna dhankiisa ka hadlay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah axmed maxamed doomiyaha ganacsatada degmada jamaame oo ka mid ah ardayadii dowladda tosbuuci socotay wax lagu baraayey jazaak allaahu khayran culummadii tasxiixu alqur'aani alkariim oo xambaarsaneeday oo ilaahay subxaanahu watacaalaa oo noo fududeeyey aan ku baranay dowladaasa oo haddana aan leeyahay jazaaka allahu khayr miisaankooda xasanaadka allah saaro iyo maktabu dacwa oo soo as-aasay oo meeshaan insha allah nagu kulmiyo asaga nagu soo barbaariyey jazaaka allahu khayr ayaan leeyahay waxaan kaloon sheegayaa intii aan ganacsatada aan ku jirnay dowladan waxaan leenahay culummadii oo noo timiday safarka dheer noo soo gashay miisaankooda xasanaad allahu saaro waa doorkii haweenka oo dhankooda qayb ka ahaa dowladda waa kuwan iyagoo ka hadlaya waxyaabihii ay ka faa'iideen halkan waxaa nooga socday walaalayaal dowro qur-aanka ilaahay subxaana watacaala siduu u soo dejiyey ayaa nagala saxay horey waxaa weye waxyaabo badan ayaa naga qaldanay waxaan ka dhex aragnan qiraa'aadka walaalahayna aad iyo aad ayay noogu fikireen waxaan u mahad celinayaa allah subxaana watacaala oo noo keenay walaalahayna quraadda ah nooga saxaye qiraa'aadka alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan ka bacdi waxaa kalaa u mahad celinayaa walaalahayga ducaadda ah dhammaan walaalaha mujaahidiinta ka qayb qaatay hawshaan ilaahay subxaana watacaalaa miisaankiina ajri iyo xasanaad ilaahay subxaana watacaala ha idinka siiyo waxaad noogu fikirteen waxaa hooyadiina iyo aabbihiina dhaleen oo kale mar walba noogu fikraysa inaad u taagantahan waayo dad badan ayaa haysanin maanta nimcada aan haysan nimcatul islaam wal iimaan ma ahan marka ugu horraysa dowlad noocan oo kale ah ay ka dhacaan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan maxkamad ku taalla dalka bakistan ayaa go-aan kama dambaysa ka gaartay xukunka mas-uuliyiin loo haystay eedeymo culus maxkamadda sare ee islaamabad ayaa laashay xukun lagu riday cimraan khan ra-iisul wasaarihii hore ee bakistan iyo wasiirkiisii arrimaha dibadda kadib markii hore loogu xukumay kiis la xiriira in si qaldan loo maamulay sirtii qaranka maxkamadda sare ee islaamabad ayaa ku dhawaaqday in ra-iisul wasaarihii hore iyo wasiirkiisii arrimaha dibadda lagu waayey kiiskii markii hore ay ku xukuntay maxkamadda hoose iyagoo aqbalay racfaan ay ka qaateen xukunkii hore ugu dhacay go-aanka maxkamadda sare ayaa kusoo beegmaya kadib markii bishii janawari ay maxkamadda hoose ku xukuntay labadan mas-uul min toban sano oo xarig ah kadib markii ay maxkamadda hoose ku heshay inay si cad u shaaciyeen nuxurka xogo sir ah oo diblomaasiyadeed labadan mas-uul ayaa ku dooday in eedeymaha loo jeediyay ay yihiin kuwo been abuur ah iyo sumcadil siyaasadeed oo aan cadaalad ku dhisnayn warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan oo naga inta